dhalinyarada ee puntland iyo maxaanku radaa germany dhulkaas ka tirsan lagu daadiyey awalkii ku daadiyey haddii aado waa fulayo gadaal ku gabanaya iyo jadda iyo geedaha dhexdooda ha ogaadeen waalidiinta iyo walaalaha iyo dadka soo war waa fuli muu soo raaco muu ku dhex jiro haddiiba ula muxuua waxa uu carruurtan kusoo dhugoya isagu u aaminsan yahay carruurta inuu dhugooyo dowladda soomaaliya ma ayan laayin mas-uuliyiintii maamuladii gacanta ku qabtay xanaano gaara dadaal gaara wacyigelin gaara iyo iyo u baahan caalamka amuur aad waxaan leenahay ha u soo jeesto oo soomaaliya ka kaalmeeyo wiilasha yaryarka ah waalidiintoodna waxaan leeyahay cabsida iska daaya soo doonta wiilashiina carruurtiina soo doonta u imaada cunugii shala lagaa xaday ama lagaa xoogay maanta waa cunugaagi waa wiilkaagi dawladdaadi aad gacanta ku hayso u imaw oo arag oo dareenkii waalidnimo u keen shalay ay ka dhumiyeen kuwa ilmaha dhowr iyo toban jirka ah yaryar ee qaarkood aan qaan gaarin ee maanta joogaaye waxay u baahan yihiin qalbigii waalidnimo iyo maxaanku raha caatifadii waalidnimay u baahan yihiin waalidiinta laga soo qaado carruurtaas laga soo xaday ama laga soo xoogay waxaan leenahay carruurta u imaada arka siday u nol yihiin iyo meeshay ku sugan yihiin